العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي aadaabkani baabu taxriimi alhajri waa hajri iyo dee bal matalan ka tag ruux lagaba tago laga hijroodo cadho iyo taa daraaddeed loo cadhaysan yahay xaaraamnimadkii uu xaaraamta ahaa fowqa halaaثin saddex habeen wax ka badan bilaa cudrin sharciyin iyadoo wax cudurdaar oo sharciya oo ruuxa hajrigan ku keenaya aanu jirin ujeeddadu waxaan loo kala hijroonaya aanay ahayn arrin diineed ee ay tahay uun waxyaalaha dee umuuraha kale dadkee dhex maro uun aan diin ahayn bal taas buu baabkeedii yahay kollay xalayna waynu soo aragnay walaa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fowqa halaaثiin ee axaadiis intii ka badan baa inoo imanayso kollay xukumka ee xalay waa waxaan soo ogaaneen wuxuu yihi imaamku raximah اllahu taعaalى xadaثanaa yaxya bnu yaxya قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عضاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل سنة كحديث كوادتك أن يسار كترني ده كلنا أبو أيوب الأنصاري وصحابي الشهير كأها خالد بن زيد وحر الرسول كي إلهي صلوات الله وسلامه عليه laa yaxilu xalaal maaha limuslimin ruux muslima xalaal uma aha an yahjura inuu hijroodo akhaahu walaalkiisa muslimka ah fowqa halaasi layaalin saddex habeen wax ka sarreeya marka taasi wax u bannaan ma aha seebaa hajrigu noqonaya waa suuradii hajriga oo wuxuu yihi isagoo rasuulka ilaahay bal hajrigan muxaramka ah ee mamnuuciisu iyo isagoo inoo suureynaya yaltaqiyaani way kulmayaanoo fa yucridu waa jeedsanayaa haadaakani dee ninkii kale la kulmee walaalkii ahaa wa yucridu waa jeedsanayaan haadaa waa kii kalena isagii waa kaba jeedsanaya wa khayrumaa haddaba labadooda ka u khayrka badani waa labada mutahajireenka ahaa calolxumo iyo cadho ku kala maqnaa ka u khayrka badani waa xagga marka la eega hajriga ka bixitaankiisa alladii kii weeye yabda-u bilaabaya bisalaam oo kii isagu salaamta ku bilaabay saaxibkii dee hadday marka hore isu calool xumaayeen ama ay isu cadhoonayeen oo hajrigan muxaramka ay kuba jireen salaamtaa uu salaamay isagu hajrigii muxaramkaa uu kaga baxayaa haddii kii kale ka qaadana way wadaagsanayaan marka labadooda dee waa kan dariiqii ka furay hajrigii asbaabtiisiina suuriyey ee waddadii furay ay ku heshiinayeen waa kan isagu hadalka bilaabay ama salaamta bilaabay markaa isaga kaasaa khayr badan oo xagga marka la eego hajrigan ka tegiisa iyo wixii kaba dhalanayay kadee isagu laba yimi ee isagu kii bilaabay ahaa ayaa u khayr badan bal xadiidka duruqdiisu kolley ayaa inoo socon walow laba xadiis oo kale oo laba saxaabi oo kale ay warinayaanna ay noo dambeeyaane laakiin kan baa duruq laho wuxuu ihi muslim xadaثanaa qutaybaة bnu saciidi wa abubakr bnu abi shaybata wa zuhayr bnu xarbin qaaluu saddexdu waxay yidhaaheen xadaثanaa sufyaanu xa waxadaثanii xarmalaة bnu yaxya qaala akhbarana bnu wahbi qaala akhbaranii yunusu xa وxadaثna xاaجiب بن الوليد qال xadaثna محamed بن xرب عن الزbaydiي x وxadaثna اسحاq بن إبراhيم الxنdلي ومحamed بن رافع وcبد بن حmayd عن cabdالرaزاq عan مcmr كلهم dad badan buu isu keen raaciyey شheekhu رaحimه الlه taعaaلى waana afar daريiq oo de bel mثalا sheekhyadiisii ku kala bilaabmaya markaa kulluhumta uu sheegayaana waa asxaabtii zuhriye ka ugu horeeyey wuxuu aha sufyaan ibnu cuyayna waa raqam dariiqa koobaad ka labaadna yunus ibnu yaziid alayri ka saddexaadna zubaydi moxamed ibn lwaliid zubaydi ka afraadna waa macmar ibnu raashid afartuba waa min kibaari asxaabi ibni shihaab haddaba kulluhum dhammaantood cani zuhriye ibnu shihaab bay ka wariyeen biisnaadi maaliki dee markii horena ibnu shihaab maalik baa kaba warinayey isnaadkii maaligna muxuu ahaa waa can ibni shihaab can cadaa ibni yaziida can abi ayub alansaariyi waa isnaadkii maalik iyo wa mila xadiidihi xaggii sanadkiina way la mid afartani oo dee ibnu shihaab bay ka wada warinayaanoo waa isla sanad matnigiina lafdigiina waa isku mid farqi yar baa u dhexeeyo farqii wuu muujinayaa ilaa qowlahu qowlkii imaam maalik xadiidka isaga riwaayadiisa kuba sugnaa weeya waayo xadiidkii marfuucaah laakiin waa riwaayadiisa wixii kuba yimi waa qowlkiisii isagoo xadiidka marfuuca inoo soo noqlinayo uu yidhi fayucridu haadaa wayucridu haadaa fainahum waa afartan imaka aynu soo ka dambeeyey jamiican xaalayin iyagoo dhan qaadu waxay yidhaaheen fii xadiiihim iyagu riwaayadooda غayra malikin dee waa hadalkii horunbuu sii caddaynaya waayo ilaa qowlahu waa kan istisni waa malik qowlkiisaas maalikun mooye intooda kale riwaayadoodu waxay ahayd fayasudu haadaa wayasudu haadaa waana ikhtilaaf xagga cibaaro iyo lafti une wax alla waxay ku kala duwan yihin ma jirto fayasudu waa jeedsanaya haadaa wayasudu haadaa kana waa jeedsanaya intaasay dee lafdigaasay kaga dunaayeen imaam malik lafdigii iyo lafdigiisuna waa isla macnee waa xagga ikhtilaaf xagga cibaarada iyo xagga lafdiga ahun bal markaa laba xadiis oo kalena way noo dambeeyaan horta xadiidkan iyo kuwa kaleba waxaa inoogu sugan inaanay bannaanayn bayna almuslimiin hajri iyo kala tag iyo isu cadhood iyo in lagu kala maqnaado saddex habeen wax ka badan waa xadiidka manduuqiisii mafhuumka xadiidka haddaan eegna mafhuum اlmukhaalafo ama daliil khidaabka yidhaahaan dee waxay keenaysaa hadday saddex cisho kaba yartay ama saddex habeen wixii ka yaraa inay hajrigaasi bannaan yahay kolleyna waa laysu cafiye weeyaanoo maaha wax fiican ee dee hadiyo goor dadkii waxbaa ku dhex mara cadhadiina waa shay dee dabaa'icdoodii kaba mid ah dadki waana la kala dabeeco xun yahay marka muddadaasi inta ruuxu cadhadii ay ka ba-aysee uu bal dibna isagii isugu noqonayo ee caqligiisii dib ugu noqonayo cadhadii ay suulaysaa saddexdan cisho wixii ka yar laysu ruqseeyey laakiin saddex cisho wax ka badan dee caaridkii ruuxan dee hadduu baaqi noqdo uunu cadhadii ay baaqi noqoto uun caloolxumadii ay baaqi noqoto uun iyada markaa waxay noqonaysaa shaygan xaaraamka ah wax dembiyo intaa haddii loo cudurdaaro laleeyay bal waxa keenaysa cadhadan iyo waxyaalahaasaa keeni waxaan imaka wixii ka dambeeya dee waxa weeyaan uun waa dabci xun iyo umuurahaasun mooyaane markaas dee wixii way inay suuraan bay haydo wax bannaan ma noqonayaan bal xadiidka waa mafhuumkiisii iyo manduuqiisii saa yihiin sheekuna wuxuu ku qayday oo aynu aragnay bilaa cudrin sharciyin taa wuxuu u wadaa marka qodobkan iyo waxaan iyaga dhex maray arrin marka horeba umuur aan diin calaaqa la lahayn ay tahay ayaa xukumkan ah saddex sha wixii ka yar bal inta ruuxa cadhadu ay ka ba-ayso dembi loogama qorayo hadduu ruuxii walaalkii ahaa dee uu hadalkiisiina ka tago cadhana uu kagaba maqnaado saddex habeen wixii ka siyaadsana dembi bal weliba xun bay noqonaysaayo aahaarta xune ka ratimaysana insha allahu tacaala aan arki doono axaadiida dambe laakiin hijraanku hadduu iyo waa taas weeye waa wixii adigu aan diin calaaqa lahayn ama hajrigani hadduu diin calaaqa la leeyahay waa sida ruuxan macsiyadii la imanaye ruuxii u naseexeeyuu la hadlaye isagii haddana ka joogsan waaye macsiyadii un ku daa'imee ku negi ama bidca ayaaba dee xaaladiisu tahayoo waa u naseexeeyo ka tegi waa iyada taasoo kale ee sababtan keentay hajrigani inta ay jirto hajrigii waa jilaysan yahay sababtii intay walow dee marka hore nasiixada iyo bal horta wax isu sheeg iyo isu caqcidcelin iyo isqancina ay jirto laakiin hadduu haddaan ruuxi tii ku adkaysta iyadoo wixii loo caddeeyey hajriga wixii keenay intaa uu qaa'imka yeenu ka soo noqon hajrigii kaasi waa jiraya oo dee xadiid waa inoo dambeeya kacab ibnu maalik iyo labadiisii saaxib rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dee konton habeen bay gaadhay intii dadkii muslimiintaana xataa rasuulka ilaahay amray inaanay la hadlin isaguna aanu laba hadlahayn waa arrintii kaba dhacday daraaddeed ee iyaga hadhitaankii cad sabab la-aan ay hadheenba ee wixii adigu aan diin calaqala lahayn bay tan xukunkeeda iyo axaadiisa baabkana ay tahay xadaثna mحamed بن raafiع qaal xadaثna mحamed بn abi fudaykin qal akhbarana الضaxaak wahuwa بn cثmaana can naafici can cabdالlahi bni cmar ragga nin aynaan soo marin weliba marar aynaan soo marin kuma jiro mحamed ibn fudaykna ee mحamed ibn ismaaعiil ayaa la yidhaha abi fudaygani waa markaa awowgii buu noqonayaa marka wuxuu yihi عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم waa bal ma محamed بن ismاعيل بن مسلم بن أبي fude kolley waxa laga yaaba inuu awowga labaad ba noqdee أna رasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم qaala wuxuu yihi laa يaxilu xalaal uma aha lilmuؤmini ruuxa muؤminkaa xalaal uma aha an yahjura inuu ka hijroodo akhaahu walaalkiisii oo waa walaalkiisii muslimka ahaa dee arxaamtiina min baabi أwlaa ayay noqon eh fowqa halaaثata ayaamin saddex sho wax ka sarreeya inuu ka hijroodo oo arrin dhex martay daraaddeed isagoo ugu cadhooday taasi waxa weeyaan uu hadalkiisii ka tago u salaamtiisii ka taga ama uu ka hijroodo intaa wax ka badan uma banaana xadaثna qtaybaة bnu saciidi qaala xadaثna cabdاlcaزiiz yعni bna mحamedi waa daarawardi عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل wuxuu yihi لاa هiجرaةa هiجرa ma ahaanin dee jidaysan badnaan baعda ثaلاaثin saddex habeen dabadeed hijro markaa banaani ma jirto ee ruuxu markaa waa dembaabayaa dembi buu ku dhacayaa xaaraamu kuba sugan iyo macصiyo hijrada kol haday saddex cisho wixii ka badan kolley xalayna casharkiina waxbaa inooguma sugnaa hore welina axaadiisii baabkani way inoo socon doontaa ama dee macnahan guud ee ah muslimiintu inay isxidhiidhiyaan inaanay iskoyn bal taas inay walaalo ay noqdaan oo si walaalo oo kale xagga shaafaqada iyo biriga iyo ludfiga iyo mawadada iyo waxyaalahaas baabu taxriimi الdanni watajasusi watanaafusi watanaajushi wanaxwiha adakani baabu taxriimi danni waa danigii iyo malihii xumaa iyo tuhumkii ruuxuun la tuhmayey sabab la-aan la iskaba tuhmayey xumaan loo malaynayey iyadoo wax sababa oo mustanad oo sharci aanu jirin bal xaaraamnimadkiisii baabkii weeyey iyo tajasusi waa ceebtii dadka iyo cawraadkoodii iyo waxyaalihii u qarsoonaayoo la dabagelayo la baadhbaadhayo la doondoonayay had iyo goor danigaa xun buu ka dhasha markuu ruuxu ruuxan tuhmo xumaan uu ku tumayo ama wuxu malaynayo ayuu doonaya bal wixii inuu ka gungaadho inuu xaqiijiyo markaa tajasuskii iyo taxasuskii iyo taasaa imanaya waa wixii daniga xun kaba dhalanayay iyo watanaafusi tanaafuskii waa tartankii adduunyo umuuraheed laguma tartamayey dee kani markuu doonayo kan kale inuu waxaan kaba badiyay umuura kuba tartamayaan hadhow waxaa imanaya cadaawo iyo xasad iyo buqdi baa kaba dhalanaya waa umuur addunya ama umuurta aakhiro iyada ilaahay wuxuu uhi wafii dalika falyatanafas ilmutanaafisuuna dee isagoo cidhiidhi la isku cidhiidhiyaana ma jirto ruux hadduu ruuxan dee bal maalan dariiqii waa furan yahay nin kastaba waddo u furan oo hadhow wax ixtikaag ugu yimaado iskuma qabsadaan oo iyagu ay taasi ma jirto waa waddadaa furane ay tahy in loo kala dheeraynayo loo kala badinaya laynana amray inaan kuba tartanno ee waa tanaafuskii adduunyo oo hadhow uu kaba dhalanaya xasad iyo cadaawo iyo isnacbaasho iyo bal islayn la islaaya ay kaba dhalanayso iyo watanaajushi tanaajushkii bal tanaajushka kolley beecna waa inoogu horeeyey waa noocun waxyaalaha cadaawada iyo xiqdiga iyo calolxumada beeraya asbaabihii oo dhan baa laynaga kaxaynaya waa isku haweyntii wax la isku haweynayey ama la iskuba faldhisaya bal xadiidkan ku arki doonaa horena waynuu soo maray waa beec iyo waxyaalahaasuu gelaya iyo waa naxwiah wax alla wixii la mid ee asbaab cadho keenaysa isgoyn keenaysa cadaawo keenaysa taxriimkeedii xadaثna yaحya بن yaحya qaala qarأtu عalى maliki عan abi الzinaadi عan الأcraji عan abi hurayraةa ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm qaal waa asaaniiddii lagu sifeeyey asaxal asaaniid buu kaba mid yahay sanadkan ama asaaniidda abi hurayra waa kuwii ugu heer sareeye wuxuu yihi rasuulki ilaahay إyaakum manaa waxa ka digtoonaataan ka dheeraataan naftiini a ka fogaysaan wadanna malaha waa malihii xumaa ee ruux waxun loo malaynayey waa tuhmadii ruux iyadoo sababi jirin la raaci karo oo la cuskan karo xumaan laguma tuhmayey taa iska ilaaliya ka fogaado ka dheeraada fa ina danna dannigu akdab lxadiidi warka ugu been badan weeye oo xadiid haddii aan dee ka soo qaado nafta xadiidkeedii aan kaba dhigno xadiida nafs dannigu waa wax khaadirkii ruuxa iyo qalbigiisii kusoo dhacaya in dee kolley taasna dee maraaxil buu yeelanayaa kusoo dhaca oo qalbigiisii kusoo dhacay haddana wixii oo kusii sugnaada ilaa uu dee bal maalan maraatibtaa dambe ficil iyo qowl iyo waxyaala ay kaba dhashaan gaadho marka waa xadiisu nafs iyo naftu ruuxa waxay uguba sheekayso waxa ugu been badan weeye taasaan kaba dhigno ama in danigii iyo tuhmadii dee markii ay dee ruuxa ay qalbigiisii kusoo dhacdo haddana inuu xaqiijiyuu doonaya wixii uu u malaynayey oon hadda sabab iyo mustanad sharciya lahayn buu ku hadlayaa wixii uu ruuxan ku tahmayey buu sheeg sheegayaa waana xadiis iyo sheeko ka ugu been badan oo kadibkii kale waa ka sii daran yahay markaas oo kale ee caadiga ahaayo dee kan tuhma la socota ruux xumaan loo maraynaya laba socota tiibaa laguba hadlay xadiis isagaa ugu been badan waxaa danigu fa ina dana akdab lxadiisi walaa taxasasuu walaa tajasasuu macnaa ceebihii dadka iyo cuurooyinkoodii ha raacraacina wixii iyaga qarsoonaayey qarsanayeena u qarsoonaa ha doondoonin oo ha baadhbaadhina idinkoo doonaya inuu ogaataan taas buu idhi dararta labada ficilba kolley mid kastaba ta'dii waa ta'baa ka maqan oo asalku tataxasasu iyo tatajasasu buu ahaayee labadii tood baa mid ahaan dee ikhtisaar ahaan loo gooye xagga taxasuskana ee culimmada qaarkood isku iyo tajasuska isku mid bay ka dhigeenoo waa ruuxa waxaa u qarsoon ee uu qarsanayo ama u hooseeyo la doono in la ogaado oo dee bal lala yimaado waxyaalihii lagu ogaan lahaa dhegeysi hadalkiisii la dhegaysta haba noqoto oo barhkood taxasuska ay kuba khaas yeeleen iyadoo dee waxyaalihii kale bal maalan iyo la dabagalo oo bal cawraadkiisii iyo sida umuurihiisii qarsoonaa looga ogaado bal maalan ayaa horta labadaba macnahoodu yahay ee barhkood isku mid bay kaba dhigaan kuwana waxay kaba dhigaan taxasuskana sida dee xaasadii samciga wixii lagu doondoonayey waa dhegaysigii dad warkood dee wax kaa qarsanaya aad doonaysay aada dhegaysanaysay si aad bal waxyaale uga ogaato jiimkana waxay kaba dhigaan albaxthu can alcawraat weeye waa wixii u qarsoonaayee cawrooyinkooda ahaa iyo waxyaalaha la doondoono oo la baadhbaadho yaanay dee dhegaysi dariiqiiba haba noqonin dariiq kale haba noqoto bal waxa weeyaan un kolley waa wax isku dhow uno oo waxyaalaha dadka u qarsoon ee umuurtoodii hoose ah uu ruuxu doonayo inuu bal ogaado oo bal maalan ama dhegaysi ha noqoto nadar iyo cayn haba noqoto war kaluu doondoono haba noqotee taas baa kolley maqsuudka weyne yahayba weeye in waxaana nidhi arrinkii hore ayuu kaba ratimayaayo ruuxu markuu cid tuhmo xumaan buu ku tuhmayaa waxbuu u malaynayaa tii maxaa ka dhalanaysa inuu wixii uu ku tuhmayey ama uu uga maleeye doono inuu xaqiijiyo xaqiijintii baa dee tajasuskan iyo taxasuskan iyo laba gelaysa xadiis baa wuxuu kuba yimi idaa dananta falaa tuxaqiq haddaad dee wax malayso ujeeddadu danigu hadduu qalbigaaga wax kusoo dhacay uun yahayo hadal aanu ka dhalano qowl aan ficil aanu ka dhalanoo wax taas iyo dabagalkan iyo tani aanay kaba dhalan kolkood dees aynu horeba usoo marnay waxyaalahaas naftu ay ruuxa ugu sheekaynayso kol haddaanu ku hadlin ama aanu samayn waa la macfi bay noqonaysaa oo kolkol dee waxaanu ruuxu iskaba celin karin baa jirta laakiin arrinku markuu wax dee qalbigiisii hagaag u galay naftiisii kuba sugnaaday isagiina uu doonaya bal wixii inuu xaqiijiyo waa tan halka dembiga iyo macsiyadu ay kaba imanaysaa haddaba danigii iyo tuhmadii waa tuhmkii dadka la tuhmaya weeye danigan xumaan lagu tuhmayey iyadoon mustanad sharciya sabab sharciya aanay jirin kii maxaa meeshii imanaya si uu tuhmkiisii u xaqiijiyo ama wixii ayaa dee tajasus iyo taxasus iyo wardoondoon iyo san iyo san baa imanayso waa wixii ka dhalanayayba danigaas uu rasuulka ilah yihi akdab alxadiid haddaba waxyaalaha iska ilaaliya oo halaba imanina dee qur'aankana suurat اlxujuraat walaa tajasasu iyadoo arrinkaasi caam yahay oo wixii aan dee fasaad weyn oo laga baqanaya aanay jirin hadday tahay dadkii caadiga ahayd iyo xukaanba wax u caamo uu yahay dhammaanoo caam yeelaya walaa taxasasu walaa tasasasu walaa tanaafasu tanna waa siiya walaa taxaasaduu iyo walaa tabaaqadu iyo intuba waa isla baab marka la eego labadii ta-ood mid ahaani way maqan tahay oo asalku laa tatanaafasu laa tataxaasadu laa tatabaaqadu buu ahaa labadii ta-ood baa mid la gooyey walaa tanaafasuu ha tartamina oo atanaafus ala raqbatu fi shay wa fi linfiraadi bih adiyo goordee munaafasadii adduunyo ruuxu hadduu wuxuu aakhiro yahay dee nin kastaba dariiq waa u furayo dariiq laysku cidhiiriyaya maaha tartankiina waa laynoo jideeyey hala kala badiyo o munaafasadii khayrku waa fiican tahay wa fii dalika falyatanaafasu lmutanaafisuun ama tanaafuskan adduunyo maxaa la socda maaha tartanuun nin kasta wuxuu doonaya keligii inuu waxan qaato meeshii raqbaa jirta alinfiraad bishay oo tanaafuska saasaaba idhan waa raqbo iyo jeclaasho iyo doonidu ruuxu doonayo wixii inuu la gooni noqdo haddii de waa taas oo kale hadday umuur tijaaro tahay hadday umuur kala tahay hadday umuur sawdo tahay tanaafuska meeshani dee maaha ruuxani inuu doonayo inuu helo ciddii kalena wuxuu ogol yahaye qaaliban waxba laysuma ogola inuu waxaan la gooni noqdou keligii qaatuu la gooni noqduu doonaya ama isaga looga daba fadhiyo tiina markaa maxay keenaysaa dee ina wixii waa laysku cidhiidhaya waxaasoo laysugu imanaye taqaatul iyo taxaasud iyo baldeba maalan taasi rasuulka ilaahi inuu sheegay markaa adhow isxasadkii iyo ku dagaalankii halaagii lagu halaagsamaya wixii baa kaba dhalanaya haddaba bal umuuraha adduunyo in waxa weeyaan munaafasadaa keenaysa ruuxu inuu doono inuu waxaan la khaas noqdo dadkii kalena uu kala gooni noqdo oo kale waana tan xasadka iyo hadhow taqaatulka iyo wax kastaaba ay kaba dhalanayaan taa halaba imanina iska ilaaliya waayo halaag baa idinku sugan weeye walaa taxaasaduu ha isxasdina xasadka xalayna waa ti aynu soo maray walaa tabaaqaduu ha isnacina kolay tabaaqudkana waa asbaabihi ha isku nacayseen kuwana kaba mide hala imanina weeyaanoo bukdigu hadduu dee sababtiisii la helo waa imanaya jacaylkuna waa saas oo kale laakiin waa asbaabihii keenaya inay isnacdaan ka fogaado ka dheeraada walaa tadaabaruu ha isgoynina oo ha isu daba jeedinina oo markaa iska soo baxdaan aad kala jeedsataan wakunuu hada cibaad allahi ya cibaad allahi ikhwaanan walaala noqda siaa ilaahayna amray waana xadiidkii aynu xalay kolley soo marren sooba laqbaynayo oo kale weeya xadaثna qtaybaة بن سacيidi qaal xadaثna cabdالعaزيز عan بn محamedi عan الclاaءi عan abihi عan abi hurayrata an kole cabdالعaزيزka nagu soo yar noqnoqonaya de waa cabdالعaزيز daarawardi ninkii la odhanaya weeye calاna و calا بn cabdالرaحman aabihina cabdiraحmaan ibn yacqub waliba aabbaha xoog badan marka la eego labadoode laakiin nusko ay de saasa ayaa jirta oo axaadiid badan lagu wariyo san suhayl ibn abi saalix can abihi can abi hurayrata o iyadana xalaynaan hayne caawano kolley iman doontaan ana rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam qaala wuxuu ihi laa tahajaruu kolley laa tahaajaruuna nuskooyinka qaarkood way dhaceen macnuuna waa ti aynu soo marno waa hijiradii oo ha isgoynina ha kala hijiroonina oo dee idinkoo dee cadaawo iyo cadho iyo taas iyo ataa ha ku kala tegina weeyaan oo tahajaru manaa oo tatahajaru oo macnaa waxa weeyaan ha kala tegina weeyo ha kala hijiroonina idinkoo isu cadhaysan idinkoo isnacaya tahajaruna waa isla mid markood baa kuba fasiray halkan tahajaru macnaa laa tahjuru oo hada alhujru waa alkalaam alqabiix hadalka xun baa hujri laguma magacaaba hadal xun iyo waxyaalaha kuba hadlinaya laakiin waxaan kuba dhigaynaa axaadiisii noo socotay baan kala mid dhigayna walaa tadaabaruu ha isu daba jeedinina walaa taxasasuu waa tii imakaan ka soo baxnay walaa yabiic bacdukum calaa baayic bacdin barhkii yaanu iibinin barh kale iibkii korkii kolley kitaabulbeyc baa inoogu soo horeeyey xadiidkan in arrintani ay noogu soo horeysay macnihiisana aan soo aragnayoo in najshiga iyo albeyc calaa beyc albacd oo waa waxyaalihii cadaawadu kaba imanaysay iyaduna guud ahaan waa asbaabihii boqdiga iyo isgoynta iyo cadaawadu ay kaba dhalanaysay bay umuurahan yahay iyo tadaaburkan iyo ama taqaaducan ee horena saynuu soo maray beyc lbacdi calaa bacdin wuxuu noqonaya ruux baaba ruux dee kale wax ka iibiyey wuxuu kaba iibiye ka soo qaado ama intii dee majliskiiba aan lagu kala tegin waa wakti la fasikhi karo ama wakti dee khiyaarba khiyaar shardioo dee maalmo haddii la shardiya saa saddex xishoo kale iyo ruuxu wixii iskaba soo eegayey uu yimaaduu yidhaaho waxaan wax ka fiican baan kaa iibinayaan intan kaaga iibinayaan ruuxan wixiisa isagaba celi ama dee waxaweya inaa waxaan qiimihii qiimo ka badan kaaga iibsanaya ruuxii kala soo noqoo kale waa albe calaa beyc bacdi oo kale taas hala imanina oo dee waa shayga xaaraamta waana waxaa cadaawada keenaya wakunuu hada cibaad اllahi ikhwaana xadaثna isxaaq bnu ibrahima qaal akhbarana jariir can اlacmashi can abi صaalixi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam laa taxaasaduu walaa tabaaqaduu walaa tajasasuu walaa taxasasuu walaa tanaajashuu wakunuu cibaad اllahi ikhwaana intan baa inoo soo korayn walaa tanaajashuu najshikana hore inuu soo marayba walow inta badan kolkol uu ruux keliya xaggii kaba yimaado dee kolkol dee laba dhinacna waaba kaba iman karaa ama cid ka badan buu kaba iman karaaye asalka hore horta laftiga najshi waxay yidhaahaan culimadu luqada carbeed wuxuu ku yahayba waa kicin wax la kiciyo oo haddii la yidhaha najasha saa-idu sayda ruuxii wax ugaadhsanayey ugaadhiibu markuu meeshii ay ku jirtay ama halkii oo kale iyo si uga saaro oo ay ugu suurto gashay inuu ugaadhsado meeshiisii uu kaba kiciyo saydkii taas baaba najshi lagu magacaabaa imaka nashiga halkana maxay tahay ruux baa raqabadiisii iyadoo ama wax dee aanu dee ayaa isagiibaa ficil lagu xambaarayaayo bal maalan laba ruux baaba dee wax kala iibsanaya oo kale ruux kalea soo tadakhulaya uu ku haweynayaa wixii isagoon waxaan doonayn inuu iibsado ayuu qiimihii ay isku baayacayeen mid ka badan buu odhanaya anaa intaa kaa siisanaya ujeeddaduna waxa weeyaanu ruuxan kale u doonaya inuu intuu ficil qabto isagii kiciyo waa isaaradaase uu isagii intii uu kordhiyo oo qiimo markii hore aanu siisteen isaga daraaddii uuba siisto najkaash baaba lagu magacaaba bal maalan bal waxa ay suuradde ka acamsanna way sheegaano hadduu ruuxu wixii iyo silcadiisiibuu aada u ammaanaya ma ruux kalaaba ammaanaya siuu ruuxan ugu kediyo oo dee waxaan u siisteen uu uguba siisto iyadna isaaradii way jirtaa najshigii waa jiraa iyo kicintii waxaanu doonahayn iyo qiimo aanu wax ku siisteen isagii laguba xambaaray iyadoo laguba kediyey bal haddaba walaa tanaajashu waxay isku haweynina oo ama ha isku fallisina si ay barhkood yidhahaan waxa weeye dee dadkii haloo daayo ruuxii aan raqbe iyo waxyaalaha uga lahayn isagoo ruuxan un doonaya inuu waxaan kuba kiciyo ama ruuxan qiimo saraba waa hadduu doono kii baaycii buu laba soo heshiiye qiimo aanu joogin lagaba siisto oo kale waa shay dulmi ah waa shay tacadi ah bal taasna iskaba ilaaliya walaa tanaajashu wakunuu cibaad allahi ikhwaana kolley isagoo qordobi yar eegaya maadadan iyo inta badan najshigu markaan saa kuba fasira ruux inuu kaba yimaado jaanibkii wax deesan oo kaleetan ahayn maadadna ay tafaacul keenayso hayuu dee isagu doortaaba in malaw idhaha macnaha kale waxa kaga budan ba halkan taasi najshi bay ahaydoo waa tii axaadiiseedu inoo horeyse haysdidinina oo kaleo ruuxu ruuxan kale wax eryayo ka fogeynayo isagii dee kaba didinaya xaggiisa iyo hadhow waa dee noocyadii horena cadaawada iyo waxyaalaha caynkaas ay meeshii beermaan oo la kala tago la isnacoo kale waa asbaabaha laba imanina lakiin bal taan horan ku daysanaa xadaثna الxaسن بن علي الxulwaniي وعلي بن نصr الجهضمي qاaل xadaثna وهب بن جرير qاaل xadaثna شhuعبة عن الأعمشh بهda الإسناaد waa isناadkiisii عن أbي صالح عن أbي هuرaيرaةa oo لا تقاaطعوا ولا تdاbrوا ولا تباaqضوا ولا تxاaسدوا وkunوا إخوانا كmا أmركم الله si ilaahay amray inama almu'minuuna ikhwa haddee rasuulka ilaahay carabkiisana waa kan ilaahay noogba amrayo dee wama ataakum rasuulu fakhuduuh waxadaثanii axmed ibnu saciidin idaarimiyu qaala xadaثanaa xabbaanu qaala xadaثanaa wuhaybu qaala xadaثanaa suhaylu can abihi can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalama qaala laa tabaaqaduu walaa tadaabaruu walaa tanaafasuu wakunuu cibaad اllahi ikhwaanan baabu taxriimi dulmi lmuslimi wakhadlihi waxtiqaarihi wadamihi wacirdihi wamaalih wuxuu u baabaysan yahay baabu taxriimi dulmi lmuslim ruux muslima in la dulmiyo xaramnimadkiisii bal dee waa xaaramnimo aada u weyn iyo macsiyo weyne taas baabkeed iyo wakhadlihi in la hoojiyo in loo hiilin waayo nusrigiisa nusradii loo nusraynaa lagaba tago macnaha ruux daaribaaba ku tacadiyaya ruuxana waxbuu u qaban karaa weeye dee isagiiba hadduu awood beelay oo aanu wax alla wuxuu qaban karaa jirin macduur buu noqonayaaye dulmigii buu ka ridi karaa waa daafici karaayoo kale bal markaa isagoo dee khidlaankiisii iyo nusradiisii kaba tago hoojiyo u hiirinba waaya bal taa xaaraamnimadkeed waxtiqaari yaraysigiisa la yaraysto oo dee ixtiqaaru dee waa taa in la yaraysto kolle yaraysnaa xaggeeniyo ninkan oo isla weyn kan wax yaraysanayo de waa kibir isagaa dee xaggiisii uu laba yimootaa macsiyada weyna oo u arkay ruuxani inuu kaga hooseeyo waxyaalo bal yaraysigiisii wa damihi wa taxriimu damihi dheh dhiiggiisa xaaraamnimadkii wa cirdi cirdigiisi iyo maalih oo cirdigiisi iyo maalkiisi iyo dhiiggiisuna inay xaaraam yihiin dhiiggiisi in la daadiyo isagii dee intihaaka iyo cirdigiisii laguma tacadiyo ceebeyntii iyo dacnintii iyo wax ka sheegii iyo waxaasoo dhanba xoolihiisii iyadna bikayri xaqin in laguma qaato umuurahaas xaaraamnimadkoodiibu baabkiisii yahay xadaثna cabdاللahi بن مسلمة بن قacnb qاaل xadaثna dاud yعnي بن qaysi عan أbي سacيidi mولى cاamir بن kurayزi عan أbي هurayraةa qاaل أنhu qاal bal kale horta dadka waadadaynu soo marey dee qacnabi waa imaamkii weynaa oo bukhaari iyo mslimna sheeka uba ahaa asxaabtii waaweyneyd ee malikna kaba mid ahaa ee qacnabi ama dawud بن qays isaguna waa nin taabiciinta raggii ugu dembeeyey kaba mid ahaa oo iq ah faadil oo caabid ah oo waana tan de halkan noogba su horena kitaabka ugu sugnaa abu saciid mawla caamir ibn qurays waxaana inoo dambaysa mawla cabdillaahi ibni caamir ibni qurays oo in caamire kolley caamirkan ama cabdillahi ibni caamirkanna maaha nin kutubta lixdaa inooguba suganee mawlihiisa aye ninkan unbaa lagu tacriifiyey waa nin taabici kolley oo xaafidna maqbuul kaba cabiro bal adigu laakiin dee ibnu xibbaan oo kale iyo nasiqaadkiisa uu kuba sheegay horena kitaabka isagoo abu hurayre ka warinayana horena waynu usoo aragnay imakana waa kan inooguba sugan eh abu saciid magaciisa imaka saas inoomay soo naqlin waa mawla caamirin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahi baa yidhi laa taxaasaduu ha isxasdina walaa tanaajashuu bal waxa isku haweynina ama isku fallisina walaa tabaaqaduu ha isnacina walaa tadaabaruu ha isu daba jeedinina walaa yabic yaanu iibinin bacdukum barhkiin calaa bayci bacdin iib badh iibkii korkii yaanu wax ku iibin wakunuu hada cibaadallahi yaa cibaadallahi ikhwaanan almuslimu ruuxa muslimkii akhulmuslimi waa intan ziyaadadu inta hore waa intii aan xaadiisii hore kuba soo maray ruuxa muslimkaa walaalkii weeye laa yadlimhu ma dulmiyayo oo ruuxii muslimkaa ma dulmiyayo macnaa khabarka halkani ama dee nafyigan baan uga jeedaa de waa khabar eh bimacna nahyi weeyaan oo yaanu dulminin weeye oo bal isagaa ka xeel dheer baa la yidhaha nafyigu meelahan oo kale nahyige laakiin macnuu waa nahyo yaanu dulminin dulmigiisa ha iska ilaaliyo ha ka fogaado walaa yakdulu ma hoojinayo manaa oo nusradii iyo hiiritaankiisii kama tegayo yaanu hoojinin weeye haw hiiriyo walaalkii unsur akhaaka daaliman aw madlumanna waa kii xadiidkii saxiixa ahaa rasuulkii ilaahay markuu daalimka iyo inay noogu fasiray dulmigi isagoo gacmihiisa la qabto oo laga joojiyo dulmigii hadduu madluum yahayna waa loo hiirinaya haddaba ma hoojinayo oo dee wuu u hiirinayaa ruuxa muslimkii ruuxii kale muslimka ahaa inkama tegayo nusrigiisii ama nusradiisii iyo uhiritaankiisii walaa yaxqiruhu ma yaraysanayo yaanu yaraysanin weeye oo ruuxii kale muslimkaa iyo walaalkii ahaa yaanu yaraysanin ataqwa cabsidu haahuna halkan bay ku sugnaatay oo ujeeddadu waxaa dhici karta ruuxa acmaal fiicfiican inay kaba muuqato laakiin wax ka dee ka duwane ay u hooseeyaan waxaan u daahirsanayo cabsidu halkan wayushiiru waanuu ishaaraya rasuulkii ilaahay ilaa sadrihi laabtiisa halaaثa maraatin saddex goor buu halkan kuba fiiqayo ujeeddadu ee khashyadan iyo cabsidan dee hadhow marka halkaa cabsi gashana xubnihii wanaagunba kaba muuqanaya acmaashii jaarixa jawaarixduna way fiicnaanaysaaye halkan bay kuba sugan tahay oo taqoda halkaasay kuba sugan tahay bixasbi imri'in waa qalbigay ku sugan tahay weeye inay qalbiga markaa sadriga ama laabtu ku jiraaye bixasbi imri'in ruuxu waxa ku filan min ashari shar xaggii waxa kaga filan an yaxqira inuu yaraysto akhaahu walaalkiisa almuslima muslimkaa oo ruuxu haddii aanu shar kalaba lahayn sida kale waa ruuxa nadiifta xumaan dhammaanteed ka dheeraaday waajibaadkii waa gudanaya iyo wixii la amray manhiyaadkii kale waa ka dheeraaday laakiin khasladan ah inuu ruuxan muslimkaee walaalkiia yaraysto taas baa laga helayaa intaasaa shar ugu filan shar kaleba haddaanu lahayn inuu ruux shariira yahay ama kaa sharka badan yahay ama mid dee markaas isagu kaa shar kale yahay ama shar ku sifoobay khasladaa ah yaraysa uu ruux muslimu walaalkii yaraysto ayaa ugu filan shar ahaan ugu filan kululmuslimi ruuxa muslimkaa dhammaantii cala lmuslimi ruuxa muslimkee kale korkiisa xaraamun xaraam buu kaba yahay maxaa xaaraama damuhu dhiiggiisa inuu dhiiggiisa daadiyo wamaalu xoolihiisii dee inuu xoolihiisa un si uun bikayri xaqin ugaga qaato ama uguba tasarufo wacurduhu curdigiisa curdina mowdicu lmadxi waa demi baa la yidhaah waa dee ama laftiisa ha noqoto aslaaftiisa haba noqoto waa halkaa ama wixii ruuxa ama lagu caayiye ama laguba ammaaniye weeye mowdiceed weeye ee bal isaga dacnintiisa iyo ceebeyntiisa iyo wax ka sheegiisa iyo xantiisa iyo wixii waxyaalahaas oo dhamina xaaraan bay kaba yihiin cirdigiisu xaaraan buu kaba yahay oo umuurahaas baa adigu xaaraam iyaguna de waa taas kolena waa axaadiid xataa arbiciinkii waa xadiidkii nooguma sugnaa rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu calayh kolleysan halkan imaamku uu kuba fasirayo ataqwa haahuna waxa uu macnihiisa uu leeyahay iyadoo riwaaya inoo dambeyso in acmaashan daahirka ah ee dadka kaba muuqanaysa ee lalaba imanayo taqwadu uu camalkaasoo mujaradoon khashyo iyo dee wax kale la socon kuma xasilaysee taqwadu waxay ku xasilaysaa waxaa qalbiga dadka kuba sugan oo ilaahay cadamadiisii iyo garashadiisi iyo macrifadiisa taas bay kuba xasilaysaaba weeyaan oo bal maalan taa ayay ku xasilaysaa kolley bal xadiisna waa inoo dambeeya kalaam qurdubina waan soo yar naqlin doonaa biidn illahi tacaala xadaثnي abu الطاhir أحmed بن cمr بن sرح qال xadaثna بن wهb عن usامة wهو بن زayd أنhu samca abا سacيidi mوlى cabdاللahi بن cاmir بن kurayز waa ninkii abu سacيidki aan soo haynay un usaamaة bnu zaydna waa usaamaة bnu zayd laythi oo dee kitaabkeena kuwa badan oo atbaacu taabiciintii ahaa wuxuu maqlay wuxuu maqlay abaa saciid yaquulu xaalu ku qowlayo samictu abaa hurayrata yaquulu qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam fadakara wuxuu sheegay markaa naxwi xadiidi daauuda dakara faacilkeedu waa usaama waayo markii hore abu markaa saciid mowlaa cabdillaahi bni caamir ama ibni caamir waxaa xadiidka ka warinayay daauud ibnu qays imanka daauud bedelkiisii waxa yimi usaamat bnu zayd oo isagaa xadiidka isaga ka warinaya haddaba fadakara wuxuu sheegay fadakara wuxuu sheegay usaama dee xadiidkan markuu warinayay uu sanadkaa kuba warinayay abu saciidna uu kaba wariyey naxwi xadiidi daauuda matigii baanu inoo soo dhammayn ee iyo lafdigiisii uu lahaa usaama sheekhu waa hayay daauud xadiidkiisii mid laba miduu sheegay laakiin muxuu yihi wazaada waxbuu ziyaadiyey siyaadadana waabuu inoo keeni doonaa ama wax kaba mida wanaqasa waa nuqsaamiyo macnuhu riwaayadan usaamat bnu zayd uu ka wariye abu saciid mowla ibni caamir uu kaba wariye can abi hurayrata waa xadiidkaa marfuuce ziyaado aan riwaayadii hore daauud ibnu qays can abi saciid mowla ibni caamir aan ku sugnayni way ku sugan tahay waxyaalo taa hore ay kuba sugnayd oo halkan aan ku sugnayna waa jirtaayoo nuqsaan iyo ziyaadaba waa ku wariyey wa mima zaada fiihi wixii uu riwaayadan ku siyaadiyey usaama waxaa kaba mid ahaa ina allaha laa yanduru ilaa ajsaadikum walaa ilaa suwarikum walaakin yanduru ilaa quluubikum ina allaha ilaahay laa yanduru ma eegayo ilaa ajsaadikum jirhkiina oo ruuxa jurmiga weyn uu leeyahay iyo quruxda iyo waxyaalahaas ma eegayo uu leeyahay walaa ilaa suwarikum suurooyinkiinana ma eegayo ujeeddadu waxay ilaahay shaksiga u dhoweynayaa maaha jasadkiisan suuradiisan mansibkiisa iyo jaahiisa iyo dee maalkiisa sia lafdiga dambaba inooguba iman xoolaha taas maaha oo kuwaasi ruuxa uma dhoweynayaan ilaahay wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindana zulfa oo xoolihiina iyo awlaadiinu ma aha ninta anaga xagga yaga idiin soo dhoweynaysa markaa suuradiisan uu leeyihiy quruxda uu leeyahay iyo maalka uu leeyahay mansibka iyo jaaha uu leeyahay magaca uu leeyahay taas ilaahay ruuxa kuma qiimeynayo oo ajri iyo sawaabna kuma siinayo kii loogu dhowaanayana ma aha arrinkaas iyo waxyaalahaasi walaakin yanduru ilaa quluubikum quluubtiinuu eegaya waa waxa quluubtiina ku sugan taas buu eegayaa markaa ruux dee aan maal lahayn oon jaah lahayn oo jasadkiisa iyo suuradiisuna ay tahayba dee mid aan saaba siaasoo qurux aan lahayn qoosaaba aan lahayn oo daciif oo naxiifa taas ayaa marka qalbigiisa iimaan iyo taqwo iyo nuurgalana ilaahay agtiisa mansilo weyn kuba yeelanaya ruux waxyaalaha dadka agtooda lagu qiimeeye ictibaar iyo dee manzilo ama lagu muta dadka agtooda xurmo laguma muto leh qalbigiisu laakiin uu kharaab ka yahay taqwana ilahay agtiisa wax alla waxa qiimuu kuba leeyahay ma jirayse wuxuu eegayaa waxaa quluubtiina ku sugan wa ashaara biasaabici markan uu lahaa walaakin yanduru ilaa quluubikum wuxuu ishaaray rasuulka ilah farihiisii kuba ishaaray ilaa sadri waa halkii qalbigu kuba sugnaaye xdثna cمر الناqd qaaل xadثna kaثيir بن هiشhاaم qaaل xadثna جaعفر بن برqاn intuba waa dad aynu soo maray can يزيد بن الأصم عan أbي هurayرaةa جaعفر الجزري iyo يزيد بن اصمna mala caشhaرkan ka horeeyaba waa inooguma sugnaayeen عan أbي هurayرaةa qاaل qاaلa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم iن الlaha laa yنdur ilىa صuwariكم وأmwaaلiكم ilaahay ma eegayo suwartiina iyo amwaashiino ma aha suuradiina aad leedihiin iyo xoolaha aad leedihiin ta ilaahay idiin dhoweyneysa maaha ee mansilada weyn agtiina ku ye agtiisa a ku yeelanaysaane walaakin yanduru wuxuu eegayaa ilaa quluubikum quluubtiina waxaa qalbigiina kuba sugan taas buu eegayaa wa acmaalikum camalkiina dee isaga daraaddii loolaba yimi kuwaas buu eegayaa kuwaas ba a dee in akramakum cinda allahi atqaakum taaba weeye oo bal maalan kolley xadiidku waa arinkaasa wma amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindana zulfa saa ilaahay yidhi oo xoolihii iyo suwartii iyo jaah iyo waxyaalahaasi waxaa ruuxuu hawaab ilaahay agtiisa ku mudan manzilo iyo karaamona uu ku mudanayo ma aha ee waxa uu ku mudanaya waa iimaanka iyo wixii ka dhalanayay iimaankaasi camalkii saalixa ee khashyadan iyo macrifadan iyo waxaan qalbiga gelayaba wey qurdubi baa wuxuu yidhaha raximah اllahu tacaala waa sharxiisan uu ku leeyey mukhtasarkan uu ku dee kitaabka waa talkhiisiyey sanadkii waa xadfan yahay isaga axaadiid badan oo mukararina way kaba tagantahay kolkol abwaabtuna san dee tartiibteedna maba lahabe laakiin sharxiisa sharax aada u sareeya aba waa nin imaama ayaa wuxuu leeyahay xadiidkan oo kale fawaa'id baan kaba faa'iideysana waa xadiidkan inooguma dambeeyey oo ta hore waxa ay tahay dee kol haddii ilaahay wuxuu eegayaa waa qulubtiina iyo acmaashiina halkaasaa timiye in himadii shaksigu uu himadiisi iyo dadaalkiisii u iiro oo xagga inuu u ihtimaamo qalbiga axwaashiisa iyo dee sifaadkiisa qalbigiisa uu leeyahay oo ujeeddadu qalbigiisii uu hagaajiyo taas baa maxalu nadar ilaahi subxaanahu watacaala ah uu ka dahiro sifaadkii xunxumaa qalbigiisii kaba dhigo kaa ku sifoobaya sifaad fiican ay gelayaanba waayo kol haddii dee uu yahay maxalkii nadarka ilaahay ruuxi taasaa xaq kuba noqonaysa inuu qalbigiisa sifaadkiisii baadhbaadho a wixii xumaayoo dhanba uu ka dahiro taas iyadu waa mid arrin labaad oo iyada xadiidka inooguma sugan buu leeyahay dee kol hadduu qalbigu mansiladaa yeeshay waana xadiidkii nucmaan ibnu bashiirna waatayn hore usoo mariyay jasadka waxa kuba sugan mudqo hadday hagaagto jasadkii oo dhami hagaagaya hadday xumaateen jasadka wada xumaanaya xadiidkii isna saxiixeyn kuba sugnaa waxaa iyada inooguma sugan buu leeyahay arrinkaas ictinahan loo cinaayoon iyuu ruux u ihtimaamaya qalbigiisa inuu fiicneeya ayaa ka horeynaya oo ka horeeya acmaashii jawaarixda iyo dadaalkii jaanibkaa laguba dadaalayay taas ba wey sababtuna waxa weeye camalkan qalbigu ikhlaas lehe khashyo leh taqoli waa waxa saxaya hagaajinaya acmaashii jawaarixda hagaajinaya haddii aan dee waxa weeyaan qalbiga waxa ku sugan aanu hagaagsanayn ikhlaas aanu jirinoo bal riyo iyo sumca qalbigii ay gasho camalkii in kastaba haba badnaadee qiimamo yeelanayo oo waxaan wax kasoo qaad lahayn ayuu yeelanayaaba bal markaa taasba weeye waxaa kaloo deeta uu yidhaahaa oo faa'iido saddexaad oo xadiidka leeyay uu inoo faa'iideynaya dee kol haddii qulubta waxa ku sugani uu yahay waxaan camalka daahirkee muuqda wixii saxayey camal oo dee ujeeddadu camalka wuxuu ku hagaagayay inoo muuqdaa waa qalbiga wixii ku sugnaa wixii qalbiga ku sugnaana inaga way inaga qarsoon yahay oo ruuxan qalbigiisu camalkiisii waan aragnaa laakiin maxaa ka u hooseeya taasi waa waxay naga qarsoon taasi maxay keenaysaa inaynaan goyn oo inaan jasmin waxa aynaan arkahayne nagaba qarsooni kol hadduu jiro acmaashan ruuxu uu laba imanayo iyo taasoo kale inagoo ka dhaqaaqayna aynaan waxu goyno inaan waxu jasmin oo wuxuu yidhaha waxaa lagaba yaabaa ruuxa acmaashii daahirkayd ilaaliyey dee inuu qalbigiisii wasfi madmuumi uu kuba sugan yahay ikhlaas la-ani ay jirto camalku san inoo muuqdaba arrintiisu aanay noqon ruux dhici karta tafriid iyo waxyaale ay jiraan oo qalbigiisii khashyadan iyo taqwadan iyo waxyaalahaasi ay kuba sugan yihiin nooc ikhlaasoo taasi hadhow camalkiisi ay u kabtay u buuxiso taasna waa suurtagala calaqal wuxuu leeyahay un camalkan daahirkii mujaradka un ruuxii haddaynu u goynayno hano ruuxani waa ahlu khayrba ama waa ruux saalixa walow dee danigaasi jiro ama la jazmiyo yaqiin iyo jazmin horta taasi ma noqonayso dee umuurahaasaa jiro waa umuuraha balxadiidka aan kaba qaadayn inuu leeyahy waa saddexaa faa'iida uu sheega waa sida dee kitaabkiisa mufhimu kuba idhaah bab النahي عan الشhaxnaaءi والتahajuri hajrigii waa ta aynu soo marnay weli axaadiiثii baa inoo socotaa wuxuu u baabaysan yahay nahyintii la iskaba nahiyayey can الشhaxnaaءi shaxnaa waa alcadaawa iyo albaqda weeye waa caloolxumada iyo xiqtaas iyo watahajuri kala taga ee caloolxumo iyo cadyo cadho iyo taas lagu kala tago lagu kala hijroodo bal markaa hore aynu usoo maro inaanay saddex habeen wax ka badan banaanayn waynu soo maray inay xaaraan tahaye halkan maxaa inooguba imanaya waa xadiid keliye duruqdii inooguba imanaye bal wax ka dhalanaya arinka caynkaas ashaxnaa bal shay dee waxyaalaha xunxun ee kaba ratimaya ayaa inooguba sugan oo waaba kan xadaثna qtaybaة بن سacيidi عan malik بn anasi فيma quri'a عalayhi عan سhayli عan abihi عan abi hurayrata ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم qaala tuftaxu waa la furayaa abwaab اljanati jannada albaabadeeda yowma اlisnayni wa yowma alkhimaysi maalinta isniinta iyo maalinta khamiistaa la furaya albaabada jannada jannadii way abuuran tahay horaa loo abuuray maaha say dee waxa weeya wax la abuuri doono marka qiyaamo la gaadho ma aha haddaba albaabadeedaa la furaya fayغfiru fayغfaru waa loo dembi dhaafayaa likuli cabdin addoon kastaba waa xaqiiq ahaan iyo daahir ahaan waxaan u awlaamaba jirto addoon kasta oo laa yushriku biاllahi shay-an ilaahay aanu shariig yeelahayn dembigiisii baa loo dhaafayaa ilaa rajula nin uun mooye rag iyo dumarna waa isla mid halkan kaanat baynahu isaga ay ahaatay dhexdiisii wa bayna akhiihi walaalkii dhexdii shaxnaahu cadaawo iyo caloolxumo fa yuqaalu waxa la odhan markaa dadka mu'miniinta toddobaadkii camalkoodii de ay la yimaadeen ee toddobaadkii la samaynaya labadan cisho la bandhigaa ilaah baa loo bandhigaa ilaahayna waa u dembi dhaafayaa bal wixii dee dadkii muwaxidiinta ahaa markaa maxaa lagu o la odhanayaa oo malaa'igtii lagu odhanaya andiruu dibdhiga haadayni labadan camalkooda weeye dembigoodii saa ha noqoto ha dhaafina iyaga yaan laga tirtirinoo yaan laga dhaafin weeye xataa yastalixa ilaahay ka soo heshiinayaan andiruu haadayni labadan dembigoodii dibdhiga way akhiro xataa yastalixa andiruu haadayni xataa yastalixa xadaثnii زhayr بن xرb qاaل xadaثna jrيir ح وxadaثna qتaybaة بن سacيidi وأحmed بن cabdة الضبي عan cabdالعaزيز الdarawardiي kilaahma عan سhayli عan abihi bإsنaadi maliki نaحو xadiiثه isnaadkii maalik waa kaan kaba soo baxnay cabdilcaziiz daarawardi iyo jariir ibnu cabdilxamiidna suhayl bay xadiidka ugaba wariyeen sia uu imaam maalikba kaba wariyey isnaadkiisii baanay ku warinayaan xadiidkiisii mid laba mida hayra ana fii xadiidi daarawardiyi laakiin marka la eego daarawardi xadiidkiisa can suhayl waxaa kuba sugnaa lilmutahaajirayni min riwaayati bni cabdata xaal uu riwaayadiisa kaba mid yahay wa qaala qutaybatu ila lmuhtajirayni wuxuu halkan uga jeedaa bal qutaybaة بnu saciid iyo axmed ibnu cabdata الdabi waxay xadiidka ka wariyeen oo isaga muslim baa labadaas u ka wariyey marka la eego de zuhayr markaynu dariiqa kala egno iyaguna cabdilcaziiz daarawardi bay kaba wariyeen labadan sheekhee muslim ee uu cabdilcaziiz ka wada wariyey ayaa markay ibnu cabda aan eegna ama axmed ibnu cabda riwaayadiisu maxay ahaydba in fayukfaru likuli cabdin laa yushriku biاllaahi shay-an ilaa ila almutahaajirayni waa intaas labadaa iyow kala hijroodee kala socdee cadho ku kala maqan mooye waa riwaayada cabda amaa qutaybe riwaayadiisu maxay ahaydun ila almuhtajirayni waa isla macno uun waa halkii ahayd ilaa rajulan kaanat baynahu wa bayna akhihi shaxna ayay iyaga riwaayadooda tani ahayd oo waa riwaayada marka leega cabdilcaziiz labadan sheekhee muslim say iyagu riwaayadooda kala ahaydoo kayra ana fii xadiidi daarawardiya waxaa ku sugnayd ila lmutahaajirayni halkay gelaysana waa ta aan soo sheegay imaka min riwaayati ibni cabdita xaal uu yahay lafdigani riwaayada ibnu cabda uu kaba mid yahay wa qaala qutaybata ila lmuhtajirayn xadaثna بن abي cmar qaaل xadaثna سufyaan عan msلm بn abi maryama عan abi صاalixi waa nin taabiciya horena waynu usoo aragnay isagoo san xadiidka bal iyadoo de axaadiiث inoo warinayo magaca aabihii abumaryamna yasaar baa la yidhaha dee kolley waa dadkii markaa mawaalid ahaa ee waa taabici annahu samica abaa hurayrata abu saalix wuxuu maqlay abaa hurayra rafacahu waanu kor yeelay maratan abu hurayra xadiidka mar waa kor yeelay kolle xadiidka waa marfuuc qaala dee kol uu waqfiyeyna waa jireenoo dee malaha uu iska yar ikhtisaar ahaan un iyo isagoo iska soo gaabsaday un qaala wuxuu yihi tucradu waa la bandhigayaa rasuulka ilaahay baana xadiidkiisii u yahay waa xadiid marfuuca alacmaalu acmaasha fii kuli yowmi khamiisin wahnayni maalin kastoo khamiiseeda iyo isniineed acmaasha ilaah baa loo bandhigaa fayakfir اllahu ilaahay waa dembi dhaafaya caza wajal fii dalika اlyowmi maalintaa likuli mriin shaksi kasta walaa yushriku bilahi shayan rabbi aanu shariig yeelahayn ila imra'an shaksi un mooye kolleyna dee salaad iyo طahaariya baan kuba soo maray acmaashan saalixaadka ah iyo taasba waxaa lagu dhaha salawaat اlkhams iyo de aljumucata ilى اljumuca salawaat اlkhams iyo de ramadaan ilaa ramadaan mukafiraat lima baynahuna ida اجtanibat الكaba'ir ama ma اجtanibat الكaba'ir iyo ma lam tuksha الكaba'ir ma lam tu'ta الكaba'ir waa alfaade xadiidka ku yim yimi oo dee acmaasha saalixaadka waxaa lagu dhaafaa inuu yahay dunuubtii sakaa'irta ahayd lakiin fadliga ilaahay waa waasacba bal markaa waa loo dembi dhaafaya ruux kasta oo aan dee muwaxid ah ilaa imra'an shaksi un mooye kan baynahu wa bayna akhiihi shraxnaahu fa yuqaal waxaa la odhanaya urku waa halkii andiru bedelkeeda waana isla macne hamsadna waa hamsatu waslin oo waxaa la yidhaha rakaahu yarkuhu rakwan idaa akharahu markuu dib dhigo markaa dee markaan waslina mooye haddaan xarakaynin oo damaan xarakayna ficlo amarke urkuhu markaa dib dhiga ama waxa weeye ayaa la odhanaya oo waxaa la odhan dee ilahay xaggiisa lagaba odhanaya urku haadayni labadan dib dhiga waa camalkoodii xataa yastalixa yaan wax laga dhaafin way ilaa ay ka heshiinayaan urku haadayna xataa yastalixa andiru haadayni din bay la macno tahay bal laftii kalena waaba inoo dambeeya haddii la idhaaho lakin waa macno keliya un xadaثna abu الطاhiri وcmr بن sawاdi qال أخbarana بن وهbi qaل أخbarana maliك بن أنaس عan mسلم بن أbي مaryma عan أbي صاaلح عan أbي هurayرaةa عan رasuuli الlahi صلى الlaه عليه وsلم qaaل tucradu waa la bandhigayaa acmaalu naasi dadka acmaashooda fii kuli jumucati maratayni waa jumcadu imika halkan waa toddobaadkii oo dee jumcadii waa toddobaad kastaba laba goor oo waa kuwe yowm yowm اlisnaini wa yowm اlkhamiisi maalinta isniinta iyo maalinta khamiista ayaa ladib la bandhigaa oo waxaa loo bandhigaa ilaahay acmaashi waxaa jirta xadiid kolley aan kitaabulimaan akhirkiisii kuba soo maray oo de waxa weeyaana يعرض عليه ama يرفع إليه cمل الليل qبلa cمل النهاaر وcمل النهاaر qبلa cمل الليل waxaa xaggiisa loo kor yeelaa camalka habeenkii intaan maalintu gaadhin camalka maalintiina habeenka hortiiba waa la kor yeelaa lislababa sugo camalkii habeenkii waa la kor yeelaya camalkii maalintiina waa la kor yeelaya bal xadiidkaasi waa jira waa xadiidka صaحيixa waxaa kaloo نasaa-iye inooguba sugan isagoo isaguna xadiidka صaحيixa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo bisha shacbaan soomkeeda badsan jiray markii la weydiiyey usaame xadiidkii weeyaane uu yihi bishan dee si aanad bilaa kale u soomin baad u soomaysaa ayaa maxaa xadiidkaa kuba yimi waa bil ilaahay dee horta laba arrimood buu ku wada cileeyo waa bil rajab iyo shacbaan bay udhaxaysaa rajab waa bil xurmo leh ma rajab iyo ramadaan ramadaanna waa bishan dee qur-aankiiba laga soo dejiyay bishii soomka labadaa bilood oo dadku ay cibaadada iyo camalkii badsadaan ayay udhaxaysaayo markaa dadka intooda badan cibaado iyo daaca ay dhexdeeda laba yimaadaan way ka qaafi noqdaan oo dee wakti ay u ihtimaamayeenna way ka soo baxeen wakti kalena way sugayaanbo markaa waa kafladaas dadku ay kaba qaafi noqdaan arrinta kale uu sheegayna waana bil acmaasha ilaahay loo bandhigo markaa waxaan jeclay camalkayga in la bandhigo aan oo sooman markaa saddex arrimood baan haynaa yurfacu ilayhi camalu leyli qabla camali nahaar waa arrinku maalintii habeenkii lislamaba sugayo xadiidkan imakaan hayno maalinta isniinta ama alisnayn iyo alkhamiis in la bandhigayo iyo kaa sanadii kolley culimadu tay iyadu kuba in xambaaraana dee horta taasi camalkii waa run oo laislama sugayo camal kastaba waqtigiisaa la kor yeelayahay laakiin cardigani waa cardi bal jumlo ahaan wixii usbuucii lalaba yimi acmaal ahaa waa sidii arrintani ay u dhacdo wixii ilaahay dhaafaye wuu dhaafo malaa'igtiina taa looba amro ayaa toddobaadkii wixii la ururiyey baa cardiga labadan cisho dhacaya taasna waa sanad ahaan acmaashii sanada oo dhan oo waa cardi jumliyuu noqonaya ama majmuuc ahaanoo waa camalkii sanada oo dhan oo iyadana bil markay noqoto sanad ahaan bisha shacbaan baa cardigii acmaashu yahay toddobaadkii haddaan eegno labadan cisho sida kalese camal kastaba dee waxa weeyaan xataa cardiyaanu haddaanu jirin dee waxa weeyaan waa iyada ay la kor yeelayaan weyn arrinta kale jirtaana ilaahay subxaana watacaala la isagaa ah de alaa yaclamu man khalaq laa takfaa calayhi khaafiye arrinkan de waa xikmo de waa san de malaa'igtiina arrinta looba markhaati geliyay iyo umuuro saasoo de waa xikmo isa la gooni noqdee maha dee bandhigan wax ilaahay kaba qarsoonaa laguma ogaanayo taas ma ahaba weeye tucradu acmaamka haddaba fa yukfiru wuu dembi dhaafayaa ama yukfaru likuli cabdi muminiin ilaa cabdan adoon baynahu wa bayna akhihi shaxna fayuqaalu utrukuu haadayna xataa yafiya ama urku waa shaki uun waana isla macno akhirudii waa andiruna waa la macno ka taga labadan oo camalkoodiisa ku daaye xataa yafiyaa ilaa ay ka soo noqonayaan waa caloolxumadoodii iyo markaa cadhaday ku kala maqnaayeenoo ay sulxi iyo mawado usoo laamayaan camalkoodii sidaa ku daaya bal kolley xadiidka maqsuudkiisa weyn waa digniyin laynooga digayo min اصrاar عalى bqd الmsلm وmuqaaطacati waa xadiid kasta inooguba sugan digniin laysagaba digayo iyo taxdiir adag in ruuxu ku nagaado ruux muslimana caybkii iyo cadaawadii iyo goyntii oo bal hajrigii hadduu dhacaba kolley basharkii waa daciif oo de waa taa saddex habeen wax ka yarba loo ogolaaday ama loogu cudur daaroonay taasi keenahayn inay macsiyo markaa intaa ku jiraan bal intuu dib isugu noqonayo cadhagna ay baaba-ayso ee laakiin hajrigii inuu sii socdo muqaadacadii ay sii socoto bal arrinka caynkaasa ayaa dee taxriimkii iyo digniin laysagaba degaya xadiidkan uu inooguba suganyay iyo duruqdiisoo bal maqsuudka waa ka axaadiisii horena wax inoo sii buuxinaya ama macnahoodii inoo sii adkeynayo dee laakiin inoo sheegaya aahaarta xunxun ee kaba dhalanaysa ashaxna iyo cadaawada aahaarta xunxun oo ruuxan inaan dee dembigoodii waktiyadaa fiican ee dunuubtii la dhaafaya aan laba dhaafin ayaaba inooguba sugan baab fii fadli اxubi fi اllahi bal jacaylka ilaahay daraaddii layskuma jeclaadaa fadliga uu leeyahay buu baabkiisii yahay xadaثna qtaybaة bn saciidi can malik bn anasi fيma quri'a عalayhi can cabdالlahi bn cabdالرaحman bni macmarin can abi اxubaabi saciid bni yasaari can abi hurayrata qaala anahu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam abuxubaab waa tii habeenkii dhoweydna aynu soo haynay mucaawiyat bnu abi musarid oo uu adeer ahaana markuu xadiidka kaba warinayay isagoo aanu la soconna waabaynu soo aragnay ninkan cabdullaahi bnu cabdiraxmaan ibnu macmar ee horeynu usoo maray isagana awowgiisa macmar aabihiina xasmi baa la idhaha waa nin ansaaro cabdillaahi ibnu cabdiraxmaan ibnu macmar ibnu xasmin kunyuu leeyahay mala arko inaani cidila wadaagsanoo abu uwaala abu uwaala ayaa la yidhaahaa waana nin cumar bn cabdilcasiis waqtigiisii madiina qaadi ka ahaa waa nin taabici oo taabiciintii yaryarayd kaba mid ah qaadigii madiinaanu ahaa waqtigii cumar ibn cabdilcasiis dee muddo dheer buu kaba dambeeyo sudameeyo sudood malaa cumar waa kasii geeri dambeeyey oo waana dee dabaqadii ka dambeysayba xataa cumar bal waa nin saasa horena aynuu soo aragnay oo ansaar abu tuwaalo laba yidhaaho cabdullahi bn cabdiraxmaan ibni macmar ibni xasmin wuxuu yihi abu hurayra rasuulki ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh in allaha ilaahay yaquulu wuxuu odhanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama aynamaa ya almutaxaabuuna kuwii isu jeclaa bijalaalii waa bise aniga cadamadaydi iyo weynidaydi iyo taa waa ilaahay daraadii kuwii isuba jeclaaday maaha wax kale nasab kulmiye ma jirto maslaxo kale oo adduunyo isu geysay maba jirto ilaahay daraaddii bay isu jeclaadeen kuwa caynkaas maya kuwaasi baa la odhanayaa way kacayaan oo way kici markaasaa ilahay wuxuu odhan alyowma maantaan udilhum u hadhaynaya fii dili harhkayga kale sida dee riwaayaadka qaarkood kuba yimi waa harhkii carshiga weeye in harhkuna kolley dee marka la eego qur-aanka nusuustiisa iyo axaadiistiisa iyo sifa ahaan umuu iman oo laguma tirinaya axaadiistii sifaadkeeda lahaa dee waa harh isaga u laayiqaan sugayna waayo makhrajka isaga dariiqa umuu iman marka la eego axaadiisan diliga waayo barhkood ba diliga carshiga kuba yimaadeen alyowma udilhum fii dili yowma maalin laadilla hadh aada u jiray in laadille adduunye markii la joogay geed baaba la hadhsadaa aqal baa la hadhsadaa waxyaalo kale ayaaba hadh noqda harkaa hadh kale maba jiro weeye hadh kale maba jirto maalintaan harhkayga un mooye hadh kale jirin dadkiina cadceedda lagu soo dhoweynayo cadceedda iyadoo dee inaga fog fog fogo ilaahun og yahay inta inoo jirtay ina gubaysa madaxii dadka lagu soo dhoweynayo taas ba ayaanay dhibtaa ogeyn oo ilaahay subxaana watacaala uu hadhaynayaa waana dee fadli aad iyo aada u weyn oo dadkaa ilaahay daraaddiis kuba jecel ay mudanayaan kolley axaadiid kalena way kuba yimaadeen sida xadiidkii dee toddobadii ilaahay uba hadhaynayay maalinta qiyaamaha xadiidkoodii waa ti ay kuba sugnaydeen xdثnا cبدالله على بن حmاd qال xdثnا حmاd بن سلمة عن hاaبت عن أbي رافع عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجuلا nin nin baa waxa weeye zaara ziyaartay akhan walaal lahu isaga u sugnaa waa dadkii inaga inaga horeeyey oo fيi qaryaة qaryo iyo magaalo ama tuulo أkhrى kale kuma sugnaa faarsada akadna waa ilaah daraaddii bay ku walaaloobeen ilaahay daraaddii bay isku jeclaayeen ee meel lamay wada deganayno halkii uu deganaabuu u kacay markaasu waa u lugeeyey si uu usoo siyaarto faarsada allahu ilaahay baa dhigay oo lahu isaga calaa madrajatihi dariiqiisii uu marayey baa wuxuu ilaahay u dhigay malakan malag macnaa aqcadahu yarqubuhu weeye oo rasad waa cidan cid meel u gasho ay kuba sugayso oo kale waa ayaa rasad laba idha almarsadna meesha caynkaasa ayaaba lagu magacaabaa haddaba ilaahay baa fadhiisiiyey oo u dhigay dariiqiisii dee waa marag buu u dhigay madrajaduna waa dariiqa adariiq weeyaan oo waxaa leeyahan waxa dee almadraja dariiqa loogu magacaabay lianna annaasa yadrujuuna calayha dadku way socdaan oo daraja waa socday weeye bimacnaa mashaaye dadkii baa iyadii dariiqii baa la maraya haddaba waddadii uu marayaa malag loo sii joojiyey suura ibn aadam buu leeyahay malage isagu waa kaasoo dee malag iyo dee taa umaba haysto falama ataa alayhi falama ataa calayhi markuu maru soo gaadhay malagii halkii ilaahay dhigay dee uu ku soo gaadhay ayuu qaala malagii yidhi ayna turiidu xaggeed doonaysaa xaggeed ninkii uriidu waxaan doonayaa akhan walaal li aniga ii sugnaaday oo fii haadihi اlqaryati qaryadan imika muuqateen ku socdo jooga ayaan doonayaan ku socdaan ziyaaranayaa qaala malagii baa wuxuu yihi hal laka miyuu kuu sugnaaday calayhi wa calىa hada الrajul ama akhaas iyo walaalkaagaas min nicmatin wax abaalah iyo nicmo tarubuhaa aada hagaajinaysood islaaxinayso ujeedadu miyaa uu jiraa isagoo nicmadu dee tarubuha manaa taquum biislaaxi watanhadu ilayha shay kolley wax dee malaa xidhiidh adduunyo abaal kaloo adduunyo oo ama wax kaloo dee uu kuu qabtayba ama adiguba aada uba qabatood u socoto si aad u hagaajiso ood u islaaxiso oo taa daraaddeed aad kuba soo siyaarinaysaa miyay jirtaa marka wuxuu yihi ninkii qaala la may wax kale ma jiraan hayra laakina anii anigu axbabtuhu fi llaahi caza wajal ilaahay daraaddi ayaad u jeclaaday saasaan usoo siyaaranayaa qaala markaa malagii baa wuxuu yihi fainii anigu rasuulu llaahi ilayka rasuul ilaahay kuu soo diraanahay adiga uu kuu soo diray waa u soo diray wuxuu la soo dirayna waa tan biana allaha ilaahay waa bishaaradan qad axabaka waa ku jeclaaday kamaa axbabtahu fi saad isaga daraaddii ninkan ugu jeclaatay ayaa ilaahay adna kuu jeclaaday taas buu yihi bal marka hore horta dee shaksigii ama malag hadduu suuradii asalka ahayd aanu ahay inuu suuro bashar oo kale san kuba yimaado waa la arki karaa horena kitaabka waataynuba soo marnay saxaabo xataa intan fadaa'il ku jirnay aragtay jibriil oo kale waa ti aynu kuba soo marnay oo arrinkan gees kalena imika ilaahay waa kanoo arinkan ama dee risaala loogu soo dhiibay fariin baa loogu soo dhiibay waaba tan oo kale umuurta caynkani kama dhigayso ninkani inuu nebi yahay kama dhigayso oo dee marka waxyi ruuxa u yimi dee uu ku noqonayo nebi marka waa waxyigii dee sharci xambaarsanaaye dad laha gaadhsi ama isagu kuba camal falayay oo kale laakiin arintan oo kale dee iyada ma noqonayso imika halkan waa dee addoonka ilaahay ilaahay baa jeclaaday bishaaradaa weyn loo keenaybe laakiin risaaladan malagga soo gaadhsiiyey arrintan uu soo gaadhsiiyo ilaahay xaggiisa waaba keenay taasi kama dhigno inuu ama rasuul ama nebi kuba noqonayo kama dhigno dee ma taasi waxa weeyaan waa arrinkan dee haddii ay tahay wuxuu dad gaadhsiinaya iyo waxii loo soo waxyooduu dad gaadhsiinaya ama sharcigu kuba camalfalayaba taas baa dee nubawadu ay kaba iman lahayd arrinka kale xadiidka inooguma suganna waxa weeyaan bal jacaylka ilaahay daraaddii laysu jeclaadaa inuu fadli aad iyo aada u weyn buu leeyahay sabab wuxuu yahay addoonkii ilaahoo jeclaada addoonkaa jeclaada taas buu sabab u yahayba oo dee waa acmaalaha kuwa uga mudan oo xadiid baa wuxuu kuba yimi waana xadiid inoo sugan man axaba lilaahi waabgada lilaahi waacdaa lilaahi wamanaca lilaahi faqad istakmala اliimaan ninka ilaahay daraaddeed wuxuu jeclaaday ilaahay daraaddeed wuxuu nocey ilaahay daraaddeed wuxuu bixiye hadduu wax ceshanayana ilaahay daraaddeed wuxuu celiyaa iimaankii kaasi waa dhamaystay waa iimaankii heerkii ugu sarreeyey ayuu gaaray waana xadiidka صaxiixa weeye abu daud iyo ay wariyeen bal markaa haddaba jacaylka ilaaha dee ilaahay daraaddii laysuba jeclaadaa fadliga iyo mansilada weynuu leeyahay taasna de dadkii bal matalan asxaabtii iyo saa saalixiintii iyo ziyaaradoodina ninkani ziyaaradii u socday ziyaaradii uu ruuxan dee bal marka ilaahay daraaddii ay ku walaaloobeen ayuu fadligan iyo isna jacaylkan ilaahay kuga muudnay oo waa tan malagga looguba soo diray bal jaanibka ay umuurahaasi fadligoodiina way nooguba sugantahy qaala sheekhu abu axmeda akhbaranii abu bakrin moxamed ibnu zanjuuya الqشhayري qال xdثnا cبدالأعلى بن حmاd qال xdثnا حmاd بن سلمة بhdا الاسناaد نحو intani kley msلم maaha kalaamkiisii horena waynu usoo maray tacliiqyo sidan oo kale ah marka tacliiqyada intooda badan waxaa lahaa abu isحاaq ibrahim بن سfyاan waa tilmidkii mslim baa lahaa oo kolkol xadيiث mslim wariyey oo dee markaa isagu inay tilmidkiisiibuu ahaaye hadduu imika san oo kale cabdulaclى bn xamaad muslim kaba wariyey abu isxaaq markuu muslimka xadiidkii kaba warinayo cabdulacla lamuu kulmina muslim baa u dhexeeyo nin baa uba dhaxaynaya axaadiidta saas ahayd oo dariiq kale intuu maray uu muslim la sinaaday ayaynu tacliiqaad kala duwan ku soo arogno kitaabka aan kuba soo arki jirnay imika se halkan abu isxaaq ma nahayne qaalo sheekh abu axmeda abu axmedkani waa ninkii abu axmed iljuluudi la odhanayey sanadkii hore musliman qaadanina waa ninkii inooguba sugnaa waa ninka labaad ee kitaabka inoo wariyo ee muslim abu isxaaq ibrahim bnu sufyaan baa kaba wariyey ibrahim bnu sufyaanna waa ninkii kitaabkuna aada ugaba faafaye abu axmed iljuluudi moxamed ibnu ciise ninkaasaa kaba wariyey maanta markaa maxaa taala un imaka halkan abu axmed iyadoo haddaa eeg muslim weliba nin u dhexeeyo ayuu dariiqkii hore ka caadisan buu helay xadiidka marka hore waa wariyo muslim kitaabkuu warinayaaba markaa abu axmed waa can abi isxaaq can muslim can cabdilaclى oo cabdilaclaha labaa udhexeeya abu isxaaq iyo muslim baa udhexeeya imika halkan maxaa jirtay sheekh kaloo moxamed ibnu zanjuuya la yidhah ama zanjawey kolba labadii dambiya de ay kala mari jireen luqawiyiinta iyo muxadisiintu ninkaas laba yidhaaho xadiiskii ka maqlay ninkaasna muslim buu la siman yahay oo cabdilaclu ka maqlay halkii markaa hadduu xadiidka isagu dariiqa muslim ku wariyo abu isxaaq iyo muslim ay cabdilaclo udhexayn lahaayeen imika yaa udhexeeya abubakar ibnu zanjawey unbaa uba dhexeeya waa dariiq yar caaliyu helay ono markaa abu axmed baa tacliiqa leh wuxuu caddaynayaa un inuu waddo kaleo dee uu kulaba sinaaday sheekhiisii abu isxaaq maanta abu isxaaq buu laba siman yahay inuu markaas yeeshay oo dee markaas sanadkiisii hor ruux kitaabka kuba warinaya xadiidkana ruux kaba dhacay oo waa dee sanadkana ka caarisane bartaa weeye horta intaan ninkan moxamed ibnu zanjawihina kitaabkii muslim waa kan inoogu suganay lakiin rijaasha muslim ka mid maaha waayo muslim dee wax kama warinayo ninkan kale ka dambeeyaa wax ka warinaya ninkani waa nin dambe oo marka la eego muslim saddex sanadood umu malaa ka geeri horreeyey laba boqol iyo sideed iyo kontonkii buu dhintay waana nin siqa ah kutubtan sunante afartaa riwaayu ku leeyahay laakiin kitaabkeenan aan hayna rijaashiisa ka mid maaha riwaayana kuma laha bukhaarina kuma laha ee asxaabu sunan alarbaca waxbay kaba wariyaan moxamed ibnu cabdilmelikna waa la yidhah zanjawehani waa awowgiie aabiha cabdilmelik baa la yidhah moxamed ibnu cabdilmelik ibnu zanjuuya sida sibooyah iyo raahuyah iyo say muxadisiintu ay inta badan laba iman jireen haddii kalena dee zanjaweyhba dheh sibawey rahawey si dariiqii kale qoladan kale luqad ay mari jireen be moxamed ibnu cabdimalik baa la yidhaahaa kitaabkeedan rijaashiisa ka mid ma aha laakiin asxaabu sunan alarbaca waxbay kaba wariyeen arrinkuna waa ka abu axmedkana waa abu axmed اljuluudi taasba weeye marka xadaثana axmed ibnu salamata bihada اisnaadi naxwahu baabu fadl ciyaadati اlmariid allah subxaana wa tacaala alى alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka waatuub ilayk